dhallinyaradan oo ku nool magaalada beledweyne ayaa bilaabay aruurinta lacag loogu talagalay in anfur loogu sameeyo dadka danta yar ee ku nool magaalada kuwaasi oo xilligan ay haysato xaalado nolol xumo dhallinyaradan ayaa aruurinta lacagtan ka bilaabay baraha bulshada gaar ahaan whatsapp halkaasi oo ay isugu keeneen muxsiniin ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisa macalin yaxye macalin yacquub oo hormuud u ah dhallinyaradan ayaa reediyo baaluula uga waramay waxaa ku dhaliyey inay shaqadan bilaabaan waxyaabaha nagu dheliyey inaan dadka afurino ama lacagahaas aan aruurno anagoo dhallinyaro ah wax isku dardarno wixii la kaashan karna dad oo ganacsan aan la kaashano waa dadkeena duruufeysan oo xaaladaha adag ku jira run ahaantee markaad booqato meelaha qaar ama xaafadaha qaar waxaa arkaysa dad aad u dhibaateysan oo qaarkood waayeelaah iyo ilmo ah oo run ahaantii waxay ku afuraan iyo waxay cuno ka dhigtaan aysan haysanin dabka waxay ku shidan lahaayeen waxaa kaloo inagu dhaliyey maanta biyihii magaalada lama cabi karo webigii waa eber sidaas darteed dadkii xitaa biyo nadiif ah ma helaan marka saxansaxadiina ma gadan karaan oo ay ku afur lahaayeen biyahana waxa ay leeyihiin hadda xanuuno maadaama biyo aad ay u yaraadeen ay qaraar sii noqdeen waxyaabaha marka nagu dheliya taasaa ka mid a biyo la-aantaa ka mid ah iyo duruufaha adag ee ay wajahayaan dadkeenna khaasatan dadka reer beledweyne dadka danta yar ee ku nool magaalada beledweyne gaar ahaan qoysaska degan xeryaha barakacayaasha ayaa xilligan waxaa haysato duruufo dhaqaale xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan